odayaasha dhaqanka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada xudur waxay muujiyeen inay aada uga xun yihiin mid ka mid a askarta laga qaaday magaalada xudur isagoo meeda la keenay magaalada muqdisho kaasi oo ay sheegeen in la xaqiijiyey qaar ka mid a xubnihiisa inay ka maqan yihiin waxay kaloo odayaasha sheegeen dowladda federaalk inay mas-uul ka tahay nolosha ciidanka tababarka loo qaado sidaasi darteed ay laga maarmaan tahay inay ogaadaan sababta geeriga askariga malaaq cabdulaahi sheekh maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka bakool ayaa sheegay inay ka war heleen mid ka mid a dhallinyarada xudur tababarka looga qaaday inuu ku geeriyooday dalka uganda kadib isagoo xubnaha jirkiisa qaar ka mida ay ka maqan yihiin la keenay magaalada muqdisho askartii lankanati la galay weelalka galay ma jiranayn kolley wal baaray baaratinga mari uganda liji may warayani deyraa langalan oo feerajay sida irinka langalay oo kala langalay feerajay oo mraajay leekay halan wal kale oo loladan walaay awaale ka jari dhan la baay oo oo may bua la gal ya aragayn madistaas eeta dadkii oo may bua mas-uulinta gobolka boqora ku jeedi haddii labaangayin haddii wasiirayin haddii koonfur galbeedayin statetka koonfur galbeedayin wal dadki ku qaladi ambaabashadii gobolka boqol mudhibaatada langaadlaka suubi langeeka halmar ha sheegay imba dhibaatadaas ha jirta ha sheegay umutan bulshada han sheegay male hadkana lan weliba ku arag ki dhali iyo ki kale walaal sheegi kalantiyo hadkan ku arag manugoba dutanye hadalka odayaasha magaalada xudur ayaa yimid xilli maalnimadii shalay magaaladaasi uu ka dhacay mudaharaad looga soo horjeeday falka geerida mid ka mid a askarta tababarka loogu qaaday dalka uganda kaasi oo meydkiisa la keenay magaalada muqdisho guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu oo isna shir jaraa'id ku qabtay magaalada xudur ayaa xusay in magaalada xudur uu ka dhacay maalnimadii shalay mudaharaad rabshado wata oo saameyn ku yeeshay is-socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada isagoo intaasi ku daray inay la xisaabtamayaan dadka soo abaabulay caruurta banaanbaxa rabshadaha wata ka sameeyey magaalada xudur
hortuna ka maamul ahaan anu gudoomiyaha degmada ah eediyada aan ku hogno maalmoon dhanba ka jaranay arrintan eediyada aan ku hogno marxuumkii dhammada ilaahay naxariisa familkii iyo tacsiin daraana waalidiintiisa tacsiin daraana ilaahay naxariisa mayl eraaysa markan markan salon ku baxa kor walaay may buu aha may kala la suubi kor muhiimada la isku hadal oo taasaato la faday wanayn aan sheegnay dadkii madan dad oo araysan ahayeen mayl eraaysa doogayna dheego waayeen barbalama leh hata markan magaaladii may ku dhiyay may bua mayl eraas mudaharaad oo rabshado wadaan mudaharaad mudaharaad way kasi mudaharaad wafka may ku hadalay walaay raijay abashe usagaba iyo ku hadalay laakiin mae mudaharaad oo luglugubow mayl eraas tukaamadii la burburiyow dadkii la shiidayow idoogi la shiidayow mudaharaad mae kaas mana ogolaadan haddiinu maamulka degmadaata mudaharaad noocaas eh oo idoogi la burburiyaayo meheradihii la burburiyaayo dadkii la dhacaayo qofkii la aragshiidlika gamaayo baawartii la burburiyow ma ogolaadan haddii la ma mayl eraas hatana dadkii arintan mayl eraas hormuudkan haayay oo meelo burburiyaayo shiido gamaaya iyo halkan yaryar ha aruurina mayl eraas ogna tallaabo ku qaadan gudoomiyaha xudur wuxuu kaloo sheegay iyadoo aan la samaynin mudaharaad rabshado wato in si kale looga jawaabi karo falka geerida askariga laga qaaday magaalada xudur markan bulshada walana sheegan ma etaa una siis danqadaasaan siin danqadaan laakiin mayl araasi yarkas si lanku danqada ya mayl faday magaaladana lanku danqadoo la faday bulshadana lanku danqadoo la faday laakiin shiidka la dhawo lanku danqadoo la faday meherada la burburiyo lanku danqadoo la faday una la deegaanki kan meelun hatunku tabaan male unib oo oo ka jaran meelun umoodu korna male nawayn ilaaliyahay nimanka hatan ilaaliyan hoo barey bahanan eran meelun un bahana male antaasi un oo hata oo odan ka jarna may fado meel erays magaaladii gudaandii hata wal oo meel erays meel kalla ka suubi anti hat magaaladii languba oo meel erays lanshiidoy oo meel erays dad walankweel masaasay mahabon laakiin may fadaana bulshada isdejiyeen magaalada hata jawija degni walhalawsamale mayl eraayus qashanki iyo walaayli gubaay aruurini may shiidooyi aruurini magaalada hata deganta magaalada muqdisho ayaa dhowaan waxaa la keenay meydka mid ka mid ah askarta loo qaaday dalka uganda kaasoo bilo ka hor laga soo qaaday magaalada xudur waxaana habka uu geeriyooday askarigaasi ka xumaaday shacabka magaalada xudur oo sameeyey isku soo bax looga soo horjeeda arrintaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo